magaalada ankara ee dalka turkiga waxaa wadahadal maanta uu ku dhex maray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somalilan axmed maxamed silanyo wadahadal ayaa u socday labada dhinac goordhowna qodobo ayaa laga soo saaray weriyaha v o a ismaaciil farjar oo haatan ku sugan magaalada ankara ee khadka telefoonka si toosa ugu jira ismaaciil may maqlaysaa daawudo si wanaagsan ayaan kuu maqlaya xilligan waxaan ku suganahay xarunta madaxtooyada ee dalka turkiga oo iminka lagu kala saxeixday heshiis ay labada madaxweyne iyo weliba ra-iisul wasaaraha turkiga goobjoog ka ahaayeen heshiiskaasi maxaa ku qoran qodobada haddii aad soo koobto ilaa toddoba qodob ayaa xilligan la kala saxeixday oo labada waxaa kala saxeixday aan kugu horeeyo wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland maxamed cabdulaahi cumar iyo wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya oo goobta iyagu heshiiskan saxeexay toddoba qodob ayaa heshiiskaasina ka koobnaa qodobka koowaad ee heshiiskaas ayaa wuxuu dhigayay sii wadida wadahadaladii labada dhinac u socday ayuu qodobka koowaad ka hadlayay qodobka labaadna wuxuu ayidayay labadii heshiis ee hore ee wadahadalada ahaa wixii laga labada dhinac ku heshiiyeen gaar ahaan london iyo dubai waxyaabihii kasoo baxay ayuu qodobka labaad ayidayay qodobka saddexaad wuxuu dhigayay in labada dhinac dawladda somaliland iyo dawladda soomaaliya ay wadahadal macnaha labada dhinac ay saa wadahadalka usii wadaan iyada oo beesha caalamkuna ay dhinaca farsamada ka caawin doonto qodob kale ayaa wuxuu dhigayay in laga wada shaqeeyo nabadgelyada iyo waxyaabaha la xidhiidha tababarada arrimahaas in laga wada shaqeeyo qodob kaleoo ku cusubna wuxuu ahaa deeqaha in la wadaago gaar ahaan kuwa soomaaliya la siiyo in labada dhinacba ay jirto hab ay ku wadaagi karaan oo labada dhinacba uga wada faa'iidaysan karaan qodob kale ayaa wuxuu dhigayay sagaashan casho gudahood in kulan labaad lagu qabto oo arrimaha wixii kulankan lagu lafuguri kari waayey kulan labaad lagu qabto kulanka labaadna waxaa lagu cayimay in istanbul uu ka dhaco qodobka ugu dambeeyana wuxuu ahaa in labada dhinacba ay joojiyaan hadallada xanafta leh ee macnaha kala fogeyn kara labada dhinac ama wax u dhimi kara wada hadalladan aad iyo aad aa umahadsantahay ismaaciil faljar ayuu kaasi ahaa weriyaha v o a isagoo jooga magaalada ankara si toosa khadka telefoonka iigu waramayey waxaynu ku guda jirnaa wararka dalkaasi turkiga naga soo gaaraya dhanka kale wariyaha v o eda isla ismaaciil xuseen farjar ayaa waxaa kale oo uu waraysi la yeeshay gudoomiye ku-xigeenka aqalka wakiilada somalilan baashe maxamed faarax oo ka mid ah guddiga labada dhinac uga qaybgalaya wadahadaladaasi bismillaahi raxmaan raxiim waxa weeye kulankani waa kulankii labaad kii ladhan iyo kana waa laba wadahadaladuna sidaa gudoomiyuhu sheegay kuma dhammaanayaan laba iyo saddex iyo afar annaga waxaa faa-iida noogu jirta waxa weeye in la wada hadlo adduunka international community u ogaadaan laba dowladood oo siman oo walaalaa inay wada hadlayaan oo loo wada hadlayo iyadoo la siman yahay waxaana laysla soo qaaday waxa weeye in wadahadaladu ay sii socdaan qolo waliba waxay rabtana waa laga wada hadlo waa laysla ogyahay somalilan waxay rabtaa goolkooda waxa weeye inay helaan madax banaani gooni istaagkoodii ay ku dhaqmaan iyaguna waxay jecel yihiin inay midnimo bay jecel yihiin labadaa jacayl waa la wada ogyahay waxa weeye labaduba tiinu hasi adkaatee waxa weeye somalilan meel kastay tagto gooni istaagga somalilan isagoo korkortan ma leh qofna lagala korkortoomi maayo lagana wada hadli maayo waxa weeye bal sidii laysu qancin lahaa haddii somalilan ay leedahay gooni istaaggayga waa muqadas soomaaliyana ay leedahay midnimadu waa muqadas maxaad leedaha shirkan kasoo bixi karaan bal haddaad si guud u eegtid shirkan waxaanu anagu ka filanaa waxa weeye anagu wax wanaagsan oo somalilan ka farxiyaanu ka filanaa waxa weeye international commitgu inay ogaato laba dowladoo siman inay jiraan oo laba madaxweyne leh oo laba madaxweyne kala leh wax alla wixii kale ee wax wada qabsiya oo aynu sida developmentkeena iyo wixiina inaynu toos u helno qolana qolada kale ayaan carqaladayn intaa wada hadaladu sii socdaanna aynu ka faa'iidaysano inaynu dowladaha international u tusno inaynu nahay dowlad gooniya oo gooni u taagan waxaa jira qodobo kala duwan oo qaarkood dee aad isku afgaran weydeen oo habeenada qaar ay u hakanayeen sida warar xogogal ii sheegeen maxaa ka mid ah waxyaabaha miiska yime haddana laga heshin waaye waxa laga heshin waaye waxa weeye arrimo ay wateen waa jiraan arrimo innaga xaggeena xasaasiyada jirtay ay ahaayeen arrimahaasna siday u dhammaayeen maanaan ogolaan midaan ogolaan karan maaha laakiin waxaad ku ogaan doontaan marka communikeku soo baxo ayaanu qodobadoo wada qodobadii laysku raacay iyo say u qoraayo markaasaanu iyadoo dhan saxaafadda usoo gudbinaan haddii ilaha yidha haddase kama hordhici karo waxii lagu heshiye ilaa waraaqa la kala seexdo kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka aqalka wakiilada somalilan baashe maxamed faarax oo u waramaya wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar baashe maxamed faarax waxaa u waramaya waryaheena ka hor intaan lakala saxiixin heshiiska ay gaareen somalilan iyo soomaaliya